munaasabadan oo haytay tolo ka xusaayay konton iyo shan sanad guuradii ay ku wareegatay markii la aasaasay ciidamada asluubta soomaaliyeed yaa wayba laka gobaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku qayb galay munaasabada laku xusaayay konton iyo shan sanad guuradii ay ku wareegatay markii la aasaasay ciidamada asluubta soomaaliyeed aan ku horeyna wasiirka wasaaradda cadaalada arrimo garsoorka koonfur galbeed ayaa ka dheeraday ciidanka asluubta iyo iyin lafdhabarta bulshada bulshada waxay lafdhabar ay u yihiin horaa loo sheegay waa hooyo hooyana sideedaba cunugeeda ma tuurtee way xanaanaysaa duruubta ay ku jiraan waan kaban haynaa dadka reer koonfur galbeed khaasatan dadka degmada baydhabo degan iyo nawaaxigeeda ciidanka laga soo xero ee laga keeno guurhakaba diisoor barda laga keeno waxaa loo keenayaa ciidanka asluubta ciidanka asluubta sidadoba ayagana ma iska celinayaan way haynayaan duruuf kasta oo ay ka jirto ay ku haynayaan gaajo ay la qaybsanayaan caafimaad dar ay la qaybsanayaan hurdula-aan ay la qaybsanayaan wax walba oo maaragtay xabsigaas ka jira asluubtu way la qaybsanaysaa taliyaha dhiiga garabkay taagan iyo taliyimayaasha runtii habeenii maalin ayaan isla xadidnaa ay leeyihiin wasiir meesha waxbaa ka jira saasaa ka jira caafimaad dar ay jira caafimaad baan u baahannahay daawo u baahannahay wasiir waxaan u baahannahay raashiina u baahannahay wasiir waxbarashaan u baahannahay wasiir waxaan u baahannahay waxaa naga go-ay hyjiinkiya naga go-ay wixii nadaafadiya naga go-ay har iyo habeen waxay ku taagan yihiin taliyaha oo qaybta aadan iyo taliyimayaasha waxay ku taagan yihiin har iyo habeen waxay ku taagan yihiin sidii ay ku horumari lahaayeen dadkii ammaanada ahaa loo dhiibay dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga gudo dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ee ciidanka asluubta ka ammaanay shaqooyinka yoonhayan bulshada walayn umaleeya inay geedka ciidanka asluubta soomaaliyeed oo maalintii ootad konton ishan guuradii haku wareegatay waktigii la aqsaasay ciidanka wali lana hambalyo ciidanka saraakiishiis dablaydiis saraakiil xigeenadiis iyo goosasyo iyo ciyaasho wali lana hambalyo wali aan shaqaytayna wadankii wali dhisinka xasuusadee taariikh fayla oo is wadanka kalatay oo ciidamada kale si guud wali la wadaagtana sugidda amniga laakiin weli kuguduwantiina wax soo saarka iyo xanaanaynta maxaabiista kuguduwantiin marka ciidan qiimo weyn lee dalka soomaaliya guud ahaanaantiin gaar ahaan koonfur galbeed dhiniga cadaaladda dadka hormuudkan oo geedka cadaaladan koonfur galbeed ku jirta haddii isan in haadan lahayna wala booda lahayna marka hambaliyo hambaliyaysanlana ka dambeyntii taliyaha ciidanka asluubta koonfur galbeed iyo sharaxaad kubiyey marxalado iyo hamrin ciidamada asluubta qaybta koonfur galbeed taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan aadan sareeyi gaasya geed muqdisho wala fantisiya ole wali firmeelinka kadhihayo la yaabo madaxweynaha dowladda soomaaliyeed barkasoo xasan sheekh maxamuud naado oo ka geeb galahay ciidanka asluubta geeki xaaladii ay wali ataa geeki lama gobsad goflay dig berigo gulfadi ay bay oo may geeki ciidanka asluubta ciidanka asluubta may ka qeyb qaadadahay amniga ilaalinta maxaabiistii walbarashadiyo habsigan walbarasho ka dare kaasaasu lama habsa geeka oo adi isim aragdan oo isla maamulahayn ilaa beddaali amnigana ka qeybqaameen una ciidanka asluubta rogneen ma arago bi ay sabab koray ciidanka asluubta tayadisii oo nidaamkii hataa sanadku intuu maynka tababaran ka baxay lama bi ay tababar ciidanka saraakiishan ka baxay ciidanka asluubta mayliyaa geeka hal diiray ma habsi maabiis u fokatay ima habsiilaha weeray ligulaay ma ah geeka geeka mayliyaa niman oo saraakiile oo lantababari hoogi dalka oo kale lantababari laanquul uulu korna sidii gurya langalow si maxabiisida badbaadiya si dhanisdeefo awla bari lama biaji saraakiila takbaa taliha ciidankaas wiilku may suubiya wal horbanan arag gobolada yalkisheena ilaa galmudug yalkisheenahaay meekana gaalkay yaa ciidamo yalkisheenahaa tayada ciidanka asluubta may lantaba barahaaye nidaamkii hooga ciidanka asluubta lantaba barahaaye ma wal asluuble maxaabiista ilaaliya waa see walka gudubi taas may mahadiyaale saraygaas ma ma haldoraman aadanada aan makaba doorkii maka dheerada hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaa ciidanka asluubta saraakiisha saraakigiin dabdeyta haasasho iyaasho geed hambaliyo hambaliyo wallahi
xuska konton iyo shan sanad guuradii a ku wareegatay markii la aasaasay ciidamada asluubta soomaaliyeed iyo wayba tangyangeeta dhiirigelin shaldoongo iyo markaas ku helayaan guud ahaanba ciidamada